waa hagaag saaxiibayaal idaacadda dalasan ee magaalada tiri muqdisho ayaad inaga dhegeysaneysaan muujada f m sagaashan iyo kow dhibic shan megahertis waxaad kusoo dhowaataan sheeko gaaban oo markaasi ka hadleysa dhibaatada markaasi tahriibka uu leeyahay markii aad dhegeysataan sheekadan qeybaha dambe saaxiibadu waxay inala falanqeyn doonaan dhibaatada tahriibka iyagoo markaasina inagala qeyb qaadan kara barnaamijkan laynka idaacadda lixdan iyo afar siddeetan iyo siddeed eber eberna markaasi soo wacayo sidoo kale saaxiibadu fariimaha ayay inoo soo diri doonaan oo ay barnaamijkan inagala qeyb qaadan doonaan ha yeeshee marka hore aynu wada dhegeysanno sheekadaasi ka hadleysa dhibaatada tahriibka
saakay subax kale oo waxa weeyaan aad xaaladdu ay runtii aan loo saadaalin karin imtixaanaa jiro walaashay waa tanaa qof imtixaan iyo welwelkeeda iyo waxeeda uu ku jira maaha anigana hal mar xitaa ma seexan sariirteeda ma tegin xalay salligan ku tukaday maqhribkii ayaan salaad subaxna ku tukaday bal hadda iyadoo aan fiiriyo fiiri de meele waa iska sii jeedaaba naag wel u lahaysaba maahanba wallahi waa isma lorta caadiya haye fardoso
hee walaal ii waran soo see saaka tahay moogdin imtixaan jiro maxay tahay adiga meeshaan aad iska joogto maano kicist aan baxne waa oga quraaca kuu sameynaya moogido war quraac iyo warkeeda ca- saakoo kale maba ku jirnaba walaale kaala horta Ma- ma- waan ma quraacanayna quraac, aniga aniga welwelka saaka maba iga imtixaanka waxaa iga degaysa.
daran baahida ma fahanta Ma- ma- anoo ma- baahan bixi keliya kaala quraaco fiiri adiga waxawaaye iska dheedheel iyo Hmm.
wax iska m- waa la dabawareeg le ku jirtaa adiga waa isku walaale meesha kalsoon tahay isku imtixaankan tashatay fiinaal waaye Hmm.
waxaa lagaa rabaa natiijo fiican inaa meeshan kala imaato jaamacad see ku gelaya haddaada aadan natiijo fiican aada keensan adi ma ii joogtido walaalkii imtiido adaa anigu waxba kuma qashisiinaya qaban kara marka meesha fasalka la tago macalinka adoo ku ilaalina anoo ilaalina dad ku ilaalina ma waxaas ani si maxaa loo kuu qaban qayaana karaa?
waa aqaanaa ma fahantay adayna qashka iga soo boobsiiyey walaale hadda nawadi nawadi nawadi quraac quraac iyo waxa saaka aniga kuma jira adiga la quraaco isboobsiya aniga weesadii aan ku tukaday maqribkii ay dhowran ilaa hadda ornaya soo qabays waa baxeenaya fahantay?
ani waa sii quraacana adada nawadi quraac nawadi rabini isdiyaari isdiyaari isdiyaari walaale waa naga dhaaf quraac quraac iyo waxaas adiga la quraaco isboobsii le bis aniga imtixaankaas le hal mar le haye ku haye biisaa waaya isboobsiina dhaaf. haye
saaka waa subax kale subax weliba waxa waa ibtixaan uu jiro wallaahi waxaan u malaynaa wiil walaalkeena banooni iyo gaarigan uu hari habeen wada iyo waxba ma barta asiga isagoo buu akrinaya maba arkaysidba damiinnimo ee wuxuu isku darsada dadaal la-aan aboowe intuu iska fadhiyaa aboow see tahay ii waran see tahay xaaladda waa fiicanahay wallah fiican aboow see tahay kheyray saaki imtixaankiya jira umaleyna saaka hurdaa ku daahdabo hal saaca ku kicinaya sah maxay tahay imtixaankii aada diyaarin soo maogid horta inaan imtixaan jiro imtixaanka wuu jiraa waa diyaariyey wax dhan uu ii diyaarsan yahay shimee diyaaris xal dhan gaarigaa wadoo ku maqnayd saakana maxaa lahayay waa jiiftay shimee wax diyaarisa adigi bismillah mar hore waxaan kaalinta koowaad sanadkan anaa iska leh
allah oo masaasa u faanaysaa haa sanadkan kaalinta koowaad anaa iska leh waxa dhan mar horaa lakala tuura adi adiga qolkaaga isaga jirtay maxaa ku oga abuu ani adaas ognahay aabbo meeshaa ma jooga u faanayside caadi ma iska dhigtid hadda nawad iskuulka markaa tagna adaa arkaya macalimiinta hadda dhan.
ani imtixaan u maca- ii diyaarsanya wax macalinka- qashaha ku siinayana ma lahan saaka anaa macalinka ka yaabinaya adi hal xise iga faqanaysa ma jirto saas ma isugu kalsoon tahay haa inuu aabbaha ku hor joogaa u malaysaa aniga xaaladaada waa ogahay ma fahantaa ii War waxaa- faanin fere waxaas dhan inta iska dhaafto sanadkan kaalinta koowaadaan galaa gaari labaad in le gadaaba rabaabo kaalinta koowaad guulada iskale wiilkii dadaalka badnaa yaa wiilkii dadaalka badnaa iskale sanadkan anaa qaadaya markaan
waaya waa arkaynaa na bixi bal na bixi hadda Nabad, gaarigaa noo soo bixi na boobsii Hay.
maanta imtixaankai iskuulkaa jiro waxaan rabaa iskuulka inuu maanta imtixaanka ka noqdo imtixaan oo hay galaas ah imtixaankan maanta waxaa rabaa inaan ardayda loo ogolaanin wax qisha aan loo ogolaanin in ay isku mid mid mid kale u fiiriyo waxaan rabaa ardayda in ay si imtixaanka si la yaqaano oo ay usoo diyaarsadeen oo ilaahayna uu ogyahay aanakana u- aan imtixaanka u qabanno marka ayay diyaar soo uma nihin marka inaa imtixaankaas maanta ardayda si fiican ay u ilaalisaan si fiican si fiican
macalinkii aan ku arko asigoo galaaskiisa joogo ardaydiisa buuqayso macalinkaas ayaa eedda iska lah ardayga kugu kugu dhex qayliya galaaska waa inaa iska soo saartaa sida aan u kala garanno ardayda wanaagsan iyo ardayda aan wanaagsanayn
aw jijo jijo haa xaaji waa kan see tahay waa kheyr see tahay alxamdulilah ilaah unu nicmiyo waxaan kaa rabaa carruurtan baxeen iskuulkeedin haa haa saakada hore ee baxeen imtixaanay lahaayeen soo maaha okay quracadna waa siisa soo maha Mhm.
saaka canjeeraa jirta xaafad soo aad iyo aad
war bal soo dhawow qurac adigana marab xogo.
waxaan ka welwelsanahay wiilkaaga n, jamaal maxaad ugu walwalsanta waa jamaal wareegiisa batay casharada dib uguma noqdo waa jamaalan u baqaa sanadka ugu dambeeye waaye ana ani asigana heshiis ayaa dhexdeena yaallo haye jamaal waxa uu rabaa inuu baxo waddan ka tago oo haye aan dhoofiyo diyaarad saaro waaba waxaan arrin ku kale ballanay jamaal waxaan ku ballanay in haddii imtixaanka uu keeno boqolkiiba boqol uu noqdo ardayga uga horeeyo in aan siin doono een, abaalmarin u siin doono ticket iyo fiise uu ku aado ee, wadanka australia haye Ee, ha australia rabaa ama australia ama- aniga ama- igeen weyda maa jamaal geenaysa ya anaaba igeen weyda hooyadiisa adiga australiadaada iyo amerikadaada iyo yurubtaada all of them aniga igu dhammaadaan anigaa ku ah waa sax waa sax anigu laftigayga amerikadeeda iyo yurubteeda iyo safaradaan aadi jiray adiga dartaa u daaya soo ma aad iyo aad aad iyo aad anigu habeenii maalin aan isla joognaan rabaa aan sidii een, een, hooskayga oo kale aad ii garab taagnaato meel sababtoo kasta isla joogi horumarka karnaa xajsa horumarka aan haddii- gaaray een, qayb ka mid a adigaa mas-uulka ah sababtoo carabtu waxay yidhahdaan arajulun cadiimun waraa'u imra'a nin weyn haddii aad aragto naagaa ka dambayso waa sax haa nin islaantiisa ay tahay qaylisooy islaantiisa ay tahay islaan een- een dhib badan ay tahay maseer badan ma tihid ma problemskaas tihid ma Ee, tihid haa ma- macnaha wuxuu ka fikirayaa een, berit wuxuu ku duuli lahay Mm.
ayaa la rabaa inuu ka fikiro ninka ragga ee laakiin haddii uu ka fikiro guriga problemka uga horeeyo berit muxuu ku duulayaa nothing maalin kastaba maalin tilay u ahaanaysaa waa sax maalin inaa cusub ma isgarabsano- aado inaa isgarabsano marka een, aad aada aad u mahadsan tahay een, waa kaaga mahadcelinayaa dhibaatooyinkii iyo rafaadka a ila soo martay Waa sidaan isku leenahay, lama- Xaaji, sidaan sidaas lama ha ahayn dhihin.
hana u moodin inaan abaalkaagii iloobay mar kastaba jiji waxaa tahay anigu garabkayga gacalisadeeda weligii naa kulama aroosin ma ah damben jamaal aabihiisoo iga daahe Hadda waad dareemaysaa waad dareemaysaa islaamo badan oo walaa abro saaxiibada aan marmar salaanta igu adka si fiican ii salaamo marmar marka waan iska fahmi karaa maya maya Waa- maya maya islaamo kale maya maya anigu nafsadeyda waa jeclaha kow dhe afkaaga islaan kale ka ilaali nafsadeyda waa jeclaha jiji waxaan ku yidhi haye een, hadda waa tagaya anu waa baxayaa kow dhe ee maad quraacanayn may may een, odayaala shir la leeyahay een, odaygii maxamed axmed oo saaxiibkii ah xaafadiisa odayaal ku shirayaan marka asaa quraac loo sameeyey haye marka meeshan sii aadayaa een, jamaal hadduu yimaado een, ku adkee u sheeg kulley imtixaanka waxaan u malaynaya toddoba maalin uu socon doono Mhm.
ku adkee aabbaha wuxuu kaa ballan qaado waa diyaarad leedahay hadduu kaanta anigu gabadha cabsi kama qabo waa sax, gabadha waa sax, gabadha gabadha waa dadaal badan tahay jamaal maasha buu Allah.
dadaal badan yahay Al jamaal adoo agtaada ka dadaal badaya laakiin ninkaas ani ishaartiisa uma begin kowdhe laakiin caaji aniga ilmaha had- kala hadduu- dooran ha kala dooran ilmaha jiijo abayo Ah, hadduu imtixaanka dhaco iyo hadduu baaso ani hadduu dhacaaba hadda ii ron sababtoo hadduu baaso wuu iga tegayaa soo maa
hadduu hadduu kaa tago maadaa u baahnaa jamaal Maya, waa maya.
maalin walba maalin walba gabadhaada lay hadalhaysaa maadaa jamaal soo xasuustaba inuu kaa tagaa ku maya waran maya adiga waa- wiilkayga waa jeclaa sidaa ma ahan sidaa wax u mooda ma ahan Een, gabadh waa iska maskiin waa iska ilmadow laakiin wiil wuu adkeysi badan yahay, waxaan u canaananayo waxaa la yidhi faraska jeedalka waxaa loogu dhiftaa ha kasii badiyo waa sax markaan caynaayo aan aan ku qaylinayo that's why waxaan rabaa inuu hore usii usii socdo ma fahamta marka markaan caayo waa keep going only male wax problem kale ma jiro marka Waa jiji waa kaa.
mahadsan tahay een, waa sii baxayaa haye Hadda, xaaji haye.
gacalisa jaaw hadee haye ilaahay ku Ee, maxaa nabadgelyo.
waxba kaa maqle
subax wanaagsan ardayey saake waad og tihiin aan u malaynaa inaa imtixaankii jiro mise arday aana ka warqabin ayaa ku jiro imtixaan meesha ardayey saakay waa imtixaankii u dambeeyey ee sanad laha marka waxaa layska doonayaa in aad wax qish ah iyo wax calaacal ah nin kasto wuxuu soo akhrisaday ayuu waraaqadaas unku qorayaa ardaygii aanan soo akhrisan aanan soo dadaalin waxa uu la kulmi doonaa ciqaabtan oo ah iskoolka inuu sanadkii dambe soo sanadka soo socda inuu galaaskiisa dhigto arday kasto waa inuu ku tashtaa aqoontiisa waa inuu ku tashtaa waxbarashadiisa iyo qalinkaas iyo waraaqadaas cad lagu soo hordhigayo macallimiinta waan u sheegay ma- galaas kasta waxaa lagu ilaali doonaa saddex saddex macallin ardaygii lagu arko wax imti- ah, imtixaankiisa ka imtixaankiisa aan ahayn oo ka mu- oo ka ka dheer imtixaankiisa waa laga saaraa galaaskaas mana sii dhi- iskoolkana mana sii dhiga doono natiijadiisana meeshay ku kasalan tahay iskool dambe xataa kama yeelan doono magaalka inuu kasa dhigto marka waa mahadsantihiin ardayaal sanad een, sanadkan u diyaar garooba imtixaankii hore imtixaanka adag scientific iyo een, qalimaanta oo aa wadatiin ma ahanay scientific iyo mobile iyo gabdhaha boorsooyinka wato kulli dibadda ha wada dhigaano ardaygii hadda qish wato hadda waa galaas lama gelin bannaanka haska dhigo hadhoodii markaa galaaska tagtid calaacal iyo buuq kale ma la rabo macallimiinta waxaynu u ilaalin doonaa saddex saddex galaas kasta waxaa lagu ilaalin doonaa saddex macallin galaas kasta waxaa geli doonto toban arday iyo saddex macallin sidaa wax ku qishi doontid adiga ayaa og qish dambe meeshaan ma jirto iskaalkan ha kusoo tashanin waana mahadsantihiin
waryaad waryaa waryaa taaganow wallaahi sinkiraan ku dhaarta shaarbaan dhulka ugu xiri doonaa galaskan waan kaa saari doonaa haddaad mar dama jeed tiraad damiin damiinkii dulli baa tahay baan ku dhaha qoro waxaada waryaa
guuleedow Mm.
ii waran ii waran alla imtixaanka adeeg badnaaya anigaa ku dhahay afar su-aal waa kasoo tegay xataa jawaab yaris ma kusoo qorin maxaad ku dhahaysaa Wala ka aniga- badanaa cunaa cuntaa cunaa kulindinimadan iska dhaaf wax ka shaqee meeqaa ku dhahaya oo waxbaro ku dhahaya maleena maadadan kimistriga inaa aa, labaatanka keeno maxaa chemistry chemistry chemistry labaatan haddaa kitaaba nasibileed inaa shan iyo saddex keenaysaa umaleynaba sababtoo ah naag war afar isloyen su'aal wax akhrini oo- oo oo soddon soddonka ee saarneeda kasoo war ka tegay ka waran.
yaaban aaba dhib igu diliba haduu halkaas soo socda Kee fiiri waa?
kiino jamaal jamaal damiin shaatiga waaye wallahi waa laii kansali raba imtixaanka ilaa ika cabso haddana macallinkii waxaa ku Carab jiray dilrow miya?
macallin dhangaxaa ku jiray oo nafta noo keenaya warkaas walaashiisa korona si damiin war waxay iyo isdhamaan socod male iga waa mawduuc.
tag kelida iga madoobeeyeen basay juq juq juq ayada isinay xitaaya ayada ma way soo fiirinaysaa anu meel ma fiirin ani warqada hortaala ani dhibceyga ilaashana aniga war waa aniga yaabanahay, kaalin waan koobaad- ku dhahay, waa kaalin koobaad maleena.
inaan galo waa usoo dhafra waa usoo war adeeg dadaal la qataraad socday.
ayaa nin le iisoo ooy hooyo hadda maxay dhihi doontaa markay ogaato wallah adeeg inaa- ku taal aniga waa kuwaani wax ugu sheeg nimankay soo socda waa kanaa ninkay hay ii warama imtixaanka sooni ahaa imtixaanka wallaahi maanta horta waxaaba u malaynaaba in hal su-aal xataa ma qoran war adinio kelidaaba iga Hal xabaa madoobaysa xitaa ma saaxiibow qoran, hal jamaalow xisaabta ugu darneyd maxaa xisaaba ugu dara waa macalinka ku oo baaqay dultaagan.
haday ay fahmi weysino maxaa baaq shaatiga iga soo jiide ma dabaalnima saddex keen maya si hoosa xitaa waa laygu dhiibaano hadda waa Warqadda ka warqadii saana oo ku dhahay.
cadaa ka soo tagay magacayga bisaa kusoo qoray meesha warqadda saana ku dhahay waa kuu qaloociyey wax ma fahmaysa anaa rabtaa warqad inaa aa iga soo qaaday maya Laba- saddex macalinka baan waa hadda- sii jeeday moogtaa inaa waa kuu dhiiba waxaa ku dhahay waa iin Hore waxaa waa isniin oo ku baaqay.
macalinkii si waxaa hoosa ku jira way hadda fahmi ninka- weysaniyo ninka ku jira waa hadda waa kan taqaanaa.
abaxara ingiliis ka waran bismillaah dhallinyarada dhan inteeba joogaanba wiilkii walaalkaya xataa uu ku jiraa ii waran maseetiin maanta imtixaanka soo ahaa waa fiicannaha wallaahi nabad imtixaanka maanta okey u ahay imtixaanka aniga hal maado xisaaba bisa igu adkeed inta kaleo dhan waa ka wada shaqeeyey
wallaahi waa fiicanta ani xataa okey uu ii ahaa ma fahante adi xataa ma ku fiicnaa kaala aragaa ku dhaha hal su-aal xataa ma kasoo tegin maasha allah walaalkay jamaal ii waran imtixaanka soo ku ahaa imtixaanka maanta hal xabo iga fagta ma jiran kulli waa kasoo wada jawaabay adiga yees aqoonyahanka reerkeenaa tahay waa ogahay wax ii dhiman ma jiro mar horaaba kuu sheegay Ah.
imtixaanka inaa kulli wada diyaariyey oo okey ka wada dhigay hal xisa xataa iga feenin kaalinta kuwaad sanadkan aniga waa a ku ogahay ahay waa ku ogahay aqoonyahanka reerkeenaa tahay ma fahante Kaalinta adaaba koowaad sanadkaan kaalinta koowaad la galay miya guuleeda rabta inaa kaalinta koowaad ku qabsatid waxaasaa Maama, isbarin saaxiib ninkan ninkaan kaalinta maseexan kuwa isaga galaya jirin ka leexda ka leexda waxuu galaya ma lahan waxaas calool Maxamed dilaacaasa Injineer ugu sheekeen saaxiib guuleed hore u soco kaalinta koowaad adaa galaya
ninkaan qof walba kaalin wuxuu soo koowaad shaqaystuu leeyahay tan ma kaalin koowaad anaa uga dhowey
kaalin koowaad anaa galaayo taas laba calam isweydiinaysay Laba damiinatiin wax xisaabtii isqabtaan ma iyo lehe.
wixii oo dhan kulli inaa soo kala tuura hadda ma u laabanaa iskuulka maamulaha ma weydiinaa
waa la arkaa koley isbuuca dambe waa lasoo dhejin isbuuca doonaa.
dambe waaba lasoo dejin- dejinaa natiijade waxba yaan laisku booteynin meeshaan xaflad weyn aa dhiga rabaa markii oo imtixaanka soo dhammaado oo uu dabaaldegaya kaalinta koowaad adiga waa ka soo soomaaliya oo qeyb- dhan aa lagaaga xafladaas dabaaldegaa anakan buuga.
uu casuun bal kaalinta koowaad aan ku bishi waa waa- waa diyaar waaye waxaasoo dhan cashada habeenkaas anaa qabo kulli diyaar waaye guuleed xitaa hore usoo wata aan sii socon aan sii soconno waa howlo kale iyo wax kale aan sii sugaaye gaariga noo soo bixa buuga.
aan sii soconno aan baxno bal haye nabada marka
hay jamaal aabba ii warasee tahay eh, qolkii hortiis taagan maxaa dhaca maa soo geshid
maya hadda iskuulkii imaaday imtixaankii iyo waxaa ku mashquulsanaa maalmahan okay hay maxaa rajeynaya sanadkan sanadkan kaalinta koowaad aan rajeynaa aabbo waxaa kaa codsanaa in kaalinta koowaad markaan galo oo aa i dirtid waddankaan iga dirtid oo intay aadaysa aabo waa soo dalxiisahay australia ugu soo sokaysa dalxiis haa aabo adduunku wuu hallaabay anigii hooy iyo walaasha farxadan ku wada noolnahay maa nala joogta aabo aabbo adduunkan halaawe maxaa waay dadkii dhan waa wada baxeen aniga marka kaalinta koowaad haddaan galo oo ballanta ay iga qaadayso iyo sheeg australia inaa aado wadamadaas yurub aa iska soo fiiriyo
Een, waa gartay horta waxaan jeclaan lahaa inaa iska dhaafto oo annaga aan nala joogto subaxdii markaan soo kaco inaa- inaan ku arko aad iyo aad ayaan u jeclaa waad ogtahay
maya hal bil iyo laba bil xataa isii janis okay laakiin waxay kaaga xiran tahay ani adu waan ballamaynaa sooma haa waxay kaaga xiran tahay inaad imtixaanka kaalinta koowaad geshid okay kaalinta koowaadaad geli weyso sooma waa diyaar kaalinta labaad haddaa gesha xataa waa ku dirayaa
bes kaalinta labaad africa waay mic maya adigu waan ku dirayaa kaalinta labaad haddaa gasha xataa waa ku diraya laakiin kaalinta koowaad waa hubaal inaa yurub ii diraysid horta kaalinta koowaad waa xaqiiqa shaqaysanaa.
xaqiiqo kaalinta koowaad waa shaqaysanaa hadda waxa dhan waa kasoo wada dhaqdhaqaaqaagana maalmahan waa u bogolahay dhaqdhaqaaqa badan jooji war kulli diyaar waay
marka micnaha waxaan ka wadaa dhaqdhaqaaqa badan jooji marka udha habeenkii waqti dhexe inaad timaadid aan arkay sababtoo ah ani markaan soo galo gaarigaaga inuu yaallo inuu aalin waan fiiriyaa sooma haa gaarigaaga maadaama uu aalin habeen lix saac ama shan saac daas way adig bannaankaad ku maqan tahay sooma jamaal Sax.
isku day inta imtixaanka socdo inaad afar Haya, saac Abu.
saddex saac weliba waxaan jeclaalaha bayn almaqrib walcishi inaad gurigaaga ku jirtid cishaha guriga waa Ah, inaad ku jirtid waay hadda kadib waxbaad saasaan akhrisaneed sameynaa.
muraajaca samayn leed imtixaanka beri lagu keenaya inaad wax ka fahmi kartaa la rabaa ma fahant diyaar waay aab jamaal eh, niyadjab ha igu naqanin Eh, waa halka fulina wiil- wax walba halka wiil- idhaadid waa fulina halka diyaar waay.
wiilaan dhalayaa tahay niyadjab ha igu naqanin waxaan rabaa en, inaad booskayga buuxiso lama wada joogayo adduunkan waa la kala tegayaa sax waay aab.
wax mustaqbal aad leedahay carruuraad dhali doontaa waxaan rabaa carruurtaad dhali doonto inaad u naqatid aabbo wanaagsan sida ani idiin barbaariyo kale aad u barbaarisid haye laakiin aabbo damiina muxuu ciyaalkiisa hagaa may nothing waxaan rabaa inaad wax badan fahamtid allah subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun macnaheeda ma garanaysaa miyay siman yihiin midka wax garanayo iyo midka aan wax garanayn isku mid ma aha dadka agtiisana isku midka ma ahan een, allah subxaana agtiisana isku midka ma aha wax inaad barataa la rabaa cilmiga ma dhammaado Haye.
cilmiga waa sida badoo kale een, ilaahay ha kuu saqiro adigana dadaal haye aab waa dadaala diyaar waay.
australia ayaa u cadaynaysaa wallaahi waddanka hooyo wax kaaga fiican ma lahan waddanka adaa iskale intay u socotaa laguma dhahayo halkay ka timi laguma dhahayo laguma weydiinayo wax sharciya maya dadka aab dad- laakiin waxaa la rabaa bis nasiino inaad soo qaato oo- nasiina inta daalaa ku qabtaa soo maa Maya.
waa ogolahay inaad soo dalxiiso maya xaafadayna baday soo daal dal jirto baranaa, ileen ma- ah, so- hal hal meelaa joogaa markii ilaa hadda hal meelaa joogaa okay adiga waa- waad baxday waa good.
jaynaa tagtay okay dhowr meelaa tagtay waddo Sax.
walbaa tagtay okay daraad dhow waxaa u dambeysay swidnaa ka imaaday okay marka ani hal mar inaa soo fiiriyo horta meesha Waxa horta yaala- hooyada hooyada waa iga dhaaris inaa meel kale aada ma fahanta haye Een, anigu meel dambe ma aadi doono wadankan joogi doonaa hooyadaa waa ballanay Een, waxaan dareemaya inay aad iyo aad een, agjoogayga ay u jeceshahay that's why waa iska dhaaf inaan baxo haa wixii safare iyo wixii hool iyo wixii ganacsi adaa kala wadi doonaa laakiin imtixaanka ku guuleyso haye aab waa Een, dadaala jamiilna awe ma ujeediyey jamiilo way joogtaa jamiilo
ha aboowe hay aabi adiga maanta wada joogtiin good waabay aragta waa fiicantaa maanta Een, soo fadhiis halkan aaba waa fadhiyaa ii warama waa fiicannahay kowdhe Een, imtixaanka maxaa rajeynaya sanadkan abo
aaba boqolkiiba boqol hal maadi bisaa wax yar idhibeys inta kale waxaa ku Jamaal dhaaa mu- su-aalaha waa ka wada jawaabe okay en en en maadadii adi aad shaki ka qabtay inaad jamaal u kaashatay ahayd jamaala ha jamaal anooba su-aalayo weyd weydiinaayabe oo uga Bees.
jawaabaye haye kaalinta koowaad gelaysaa miyaa jamaal aaba maxaa ku daaraaday yaa kaalinta koowaad gelaya maqane kaalinta koowaad anaa galay sanadkan aabo su-aalaha abbaayada weydiinaysa maxaa adaa la rabaa in adaa ka weyn u faa'iidaysay ayadaba ku faa'iidaynaysa isku fasal ma ku galina xataa imtixaanka allah nin isugalaas ma ahayn in- indhahan indhaha australia aadaya isugalaas ma ahayn aabo sanadkan aniga jamiila dadaal kan haddii aad ka kor Jamilo- martid oo hal bunta haddaad ka kor martid haddii ad- oo weliga aadin iloobin aan kusin jamiilo ayadoo joogtaa diyaarad raaca aabo kaalinta koowaad anaa anaa shaqaysanaya hal aragno fasal aragno xataa kuma galin jamiilo dadaal ninkan iska celi aaba safarka anaa ii diraysaa haddaa kaalinta koowaad gal ama maya kaalinta maya labaad maya adi safar makuu diraa indhahayga nuurkooda tahay waa ila joogaysaa subaxdii markaan soo kaco inaan ku arkaan rabaa mafad laakiin waa kaa qorsilin doonaa bis gaarigaad gaarigis waa iga adig leexday.
gaarigaad dalbatay aan ku- aan ku gadi doonaa aabo bis anaa iga ogtaa ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad waa dhammaatay waa dhammaatay salaamu calaykum gaariga aw gadaysid iyo kan ani hadda awato isugu dar xitaa ani kaalinta koowaad markaa galo waa inaa yurub iyo dirta.
laakiin kaalinta koowaad markaa gadi weysa gaarigayga iska dhaafa gaari dameer xataa kuma sii doono gaarigana waa ii dhigee haye salaamu calaykum
guuleed adeer hayay see tahay ii war adeer see tahay waa fiican adeer maasha allah alxamdulillah.
Ka waran see taadi nin waa fiicana aada ugu waa nabad wanaagsan.
qabaa Maasha wax Allah.
dhibaataa ma jiro Waa- ilaahay mahdi Mhm.
waxaa kaliyoo jira inaad ka warqabi waaye Maya- maya, adeer mara wanaagsan iska maahi waaya, haa.
waa dareemayaa waxa aniga ahay Haa.
waa dareemayaa si fiican kaalintii layga rabay Mhm.
iyo garabkii layga rabay aad iyo aad intiiba macnaha kama aana soo bixin maya maya dhib male adeer dhib male, dhib male.
laakiin ilaahay wuxuu idin siiyey si fiican hooyo macaan aad iyo hooyo aad iyo aad.
wanaagsan.
Khayr Allah siiyo, si hooyo fiican, haa.
jecel mar walba horumarkiina Mhm.
wallaahi bilaahi tallaahi xilliyada qaarkood marka aan arko aad iyo aad aad iyo aad, aad iyo ayaan aad.
ayaan ugu farxaa si fiican Een, bal waa ku arkaa adigana gabadha- aa fardoosana aawey meelahan ku jirta adeer weyroonta ayadana balaayo ma qabto waa kulli waa lada fiican yahay dhibna ma lahana waa iska dareemaynaa in xaalad iyo xoogaha howlo kale iyo wax isaga jirto marka adeer kumana eednid dhibkaas iyo waxa weeye aad sheegaysana namaba haayo hadda alxamdulilah adeer waa iska fiican alxamdulilah Yaa.
alxamdulilah nin waxbarashada ku wanaagsan oo waxbarashada ku fiican aad iyo aad horta hooyaa si fiican iigu si taariikhisay fiican hooyaa si wanaagsan iigu sheegtay aad iyo aad waxay tiri macnaha inta uu bugaagtiisa gacanta ku hayo Mhm, oo maraajaca ku celinayo mhm.
oo cashiradiisa dib u raacayo iyo intuu keligii meel fadhiyo aad iyo aad.
macnaha waxay tiri een, een, waxaa badan isagoo keligii meel fadhiya maarkiis hadduu meel fadhiyo buguu haya Mhm, haddii kale salaadu ku jiraa si fiican.
waktigiisa dhan wuxuu kusoo koobay waxbarasho Ah, may adeer saas marka waaye.
maasha Waxaan allah aniga rabaa hadda xaaladda galaaskee duruuftan.
hadda galaaskee maraysaan Ee, adeer hadda iskuulku oo noo dhammaaday fasalka ugu dambeeyey imtixaankiisaan u fadhiisanay natiijadii ayaan insha allahu sugaynaa marka gebagebo maraaba waa iskuul waa dhammaayey jaamacad iyo inaan xoogaa dee xaaladahaas u gudubnay noqonaysaa marxaladahaas hadda si fiican maya maya warkaas waa iska cad yahay haddaad imtixaanka gasheen oo aad ja- aad sugaysaan jawaabtii dee waxaan isleeyahay macnaha een, Mm, guul baan rajaynaysaa si fiican sababtoo ah waxaa la yidhi qof waliba wuxuu tabcado Uy- ayuu to- ayuu to- helaa ah, Aa, ninkii Mm.
u dhafra si fiican cilmiga u dhafra Mhm.
ee wakti badan siiya mirihiisa ee juhdi badan mirahay soo gurtaa aad iyo aad.
marka insha allah adeer macaana dadaal waa idinsoo salaamayay Aad iyo aad.
waxa waaye Soo saaray.
in waajibkii aniga aan lahaa ma aanan gudano Ma- waa ma- is ogahay adeer- macnaha waa adeer iska dhib warqabaa.
male, taas anaa marka ku adeer tahay.
macaane Ah, khayr baan idiin rajaynayaa insha Allah.
een hooyana waa sii marayaa insha allah waa iska warqabaynaa Insha aad u Allah.
mahadsan tahay Haye, farduusan igu salaan waa haye adeer macaane aad u mahadsantahay insha allah haye haye khayr badan Ee, maanta natiijadii aa lagu dhawaaqaa waa ogtaano haa natiijada maanta waa lagu dhawaaqaa ilaaha qabnaayna keen baa baxnay adiga waaba iska fadhisaaba niyadaada maba kaaga jirtaba ma guuleysane ma dhace waa kasoo shaqeeyay hadda haddaa ooyo ama aa boodboodo ama aa qayqayliyo wax maa iisoo laabanaya wixii aa- aa- aa- aa meesha ii jiraan le hadda ugu tagoy amaano nakeen marka waxaas iska dhaaf caqlina ma lihid ilmaana taa waa kuu sheegay hooyadaa masaakiinta ah Hadda hooyadaa adiga masaakiinta ah oo maskaxdeeda dhibkaas iyo kusoo xaaladaas kugu korinayso ayaa rabtaa inaad maxaa la waraa yidhahda isha fiiri iga iga dhamow sidaadaba no Sug- adiga- ade haddoo ilaahay aqoon ku siiya ani maxaa iga rabtaa Wallah adiga ani kuu waxaa taala.
aqaan waa kusoo nin shaqeeya la waxaa ilagu aqoonina maba daraa, aqaani ninaana maana lagugu daraa, waa adiga idub wax darantaa dhankeeda waryaa nin kama liguma inta- daraa adima ani nin igu daraa sheeka ka- nawadii hooy aawo inaa baxno oo hooyana u cinaayo murana wadaaya natiijadaas maalinka hooyadaa meeshaas aad ku ceebayso wixii aad ka hesha adaa iskale ani waxba iga siin Dadaalin ninaa lagu daraa ku dhaa madaxa ninaana lagugu daraa odayga deriska uu ku tuba waana lagugu daraaba waaba sheekada bilaadaas bilaado sababta haddaa wax baran weysa xaa kaloo qabata hooyada masaakiinta soo bedelno ayadu ha nasato waraa way diida ma ogidoo maalin laba doog bedelaadha iyadaa diidee ma jiraan nawadi nawadi Adoo nawadi daftarkaaga soo bedeshay oo buug dukaan ku akhrisid Isdi- isdiyaari isdiyaari isdiyaari isdiyaari hooyo waa diyaar nawadi annaga waa soconaayo hoo in- natiijadii imtixaanka waa lagu dhawaaqi rabaa hooyo hooyo waa kuu sheegaa umalaynaa shalay galabna iyo xalayna waa kuu sheegay in maanta natiijada lagu dhawaaqaayo marka inaan iskuulka tagno oo meeshaas natiijadeena iyo wixeena aan la socoto waaye ma fahamti haye waa israacayna waalidiinta waxaa la yidhi ha imaadaan kulligood dhammaan waalidkaas soo raacaano ee, qof walba waalidkiisa keenaa la yidhi marka insha allah ilaah inuu natiijo fiicanna siiyaa rajeynina hooyana insha weli, allah insha hooy allah.
haye Waa guulaa bixinaan dhammaantiin keen.
idiin hooy ani rajeena duceeba kan waa guuleysana anaa oge maya maya dadaalkiisa haddoo guulaysta wiilkayga hooy dadaalkiisa ku keensaday guuleed waa ku kalsoona adna sidoo kale bal labadeenu natiijo fiicana ilaahay idinkaga rajeynaa inta idinka walaalaha idinla ohoo lamid idinko iskuulkaas la dhigaataan Bes hooyo, nakaxeey nawadii nawadii nawadii Hayna nawadii ka xeeyo, nakan hooyo, nakan nakan keen.
nakan nakan albaabka noo soo xira nawadii
imtixaankii hadda lasoo dhib jiraba guulad iyo waa baxeen aan umaleynaa hooy waalidkooday usoo sheegeen aniga hadda aabba usoo sheegaa kaalinta koowaadaan galayaan leeyahay wax dhan waa kasoo dhaadhicinaa marka nabduqa hadduu tagaa marka
yaa waay haa aabbo ani waaye ii waran see tahay jamaal soo gal abo waa fiicanahay wallahi xaaladda ka waran waa fiicna alxamdulilah aabbo horta war farxad leh kuu haya haye imtixaankiyaa lasoo dhijin rabaa waalidiintoo dhan waa laysugu wacay iskuulka okay waa goorma waa maanta waaye okay meeqa saac oo kale adig duhuradii bacda duhur
bacda duhur sama horta duhur aan dukanayna markaan duhur dukano Aan hore u bad kale bixinaa, soo ma?
kacsan diyaari aabbo kole waqti intaan- waqti waqti waan hayaa kowdhe Haye.
waana tegaynaa haddii ay meesha nugu daahin doonin maamulka iskuulka may malagu daahay meesha natiijada lagu dhawaaqa ma- een, waalidiinta khudbaday jeedinayaan hooyana hore usoo wad natiijada afka looga dhawaaqa miya Ah, natiijadu meesha dhigan tahay bu waaba arkay qof walba kaalinta u gal meesha ku waa dhigan tahay gartay Marka Okay, marka khudba- xafladda waalidiinta lasugu yeero waay macnaha Haa, oo natiijadana la rabo lagu natiijadan sheego loogu sheegaya waa gartay marka qofkii dhacay iyo qofkii baasay meesha lagu ogaanaya een waayahay een jijo aw duqin haa waay kan xaaji see tahay waa fiicanahay waxaan kaa rabaa een Ee.
horta een waan israacaynaa haye Waxaan intay aadaynaa- aadaynaa subxaan allah ya sacdaan een waxaa ba- ciyaalka waxaa loo soo diray waalidiinta iskuulka layska rabaa natiijadii aan soo dhejiyey haye een wiilkaagna waxaad u malaynaysaa boqol kiiba boqol
maxay haleeyeen oo ani la iga rabaa inaan u baxo maya waalidiintaa layidhi anigu had- hadda haddaad joogaysa guriga anigu waan bixi karaa
waa wada baxayna waana soo arkaynaa jamaal imtixaankiisa inaan soo arko waaba u kululahay aad iyo aad intaasoo kaliya soo maaha waa qudbayn doontaa laakiin ya
waa yahay waa yahay waaya Aan nabad tagno.
nakeen haye Haye.
waxaa la gaaray waqtigii oo imtixaankii lasoo dhejin lahaa een, ardaydii iyo waalidiintii ay ay imaadeen hadda Een, soo dhowaada waalidiin Een, waxaan rabaa maanta inaan ii sheego natiijada imtixaanka Een, waad aragteen aan u malaynaya natiijada bannaanka aad kusoo aragteen waa aragteen ardaydii dhacday iyo ardaydii baasay Een, sanadkan iskuulka kaalinta koowaad dhan waxaa u galay een, guuleyd Een, waa Een, markaana waxaan kusii wareeji doonaa een, waalidiinta si ayakana ugu ar- u- ugu dhiibtaan aragtidooda guuleed hooyadiis ayaan ugu- ayaan ko- ugu horaan ka bilaabaynaa maadaama uu galay iskuulka kaalinta koowaad oo dhan
Ee, bismillaahi raxmaani raxiim runtii horta waxaan halkan aada ugu mahad celinayaa anigoo hadalka ku dheeraanaynin dhammaan mas-uuliyiinta ardayda maamulayaasha ee kala gedisanaya iskuulka waa kaga mahad celinayaa run ahaantii eh, maadaama eh, hooyo soomaaliyeed aan ahay dareenkayga lama cabiri karo aad baan u faraxsanahay eh, libintii iyo hardankii aan urdayay iyo markaste ducadii aan duceynayo ilmahayga u duceynayo maanta in ay eh, guul fiican iisoo gaaraan gaar ahaan eh, wiilkaygaan aad ku jecelahay guleed kaalinta uu galay aadan kaga mahad celinayaa waana ii farxad iina sharaf iina magac in anoo bartan jooga natiijada uu keeno wiilkayga lagu dhawaaqo farxaddeeda lama soo koobi karo dhammaan macalimiintii kusoo dadaashay iyo maamulayaashiina waa kaga mahad celinayaa waa filaya ardayda asiga la midka ah inay guuleysan doonto Eh, ducada waalidku run ahaantii mid sahlan ma ahan Eh, marka ilmahooda u duceeyano mid hore laga aqbalayo alla ka ajiibayo Eh, dhedheel maha ducada waalidka ardayda kalena runtii waxaa la idukuna dadaala ilmahaygana waa u mahad celinaya kaalintii ay galeen waana filayaa natiijo tan ka weyn inay iisoo hooyin doonaan wiilkayga guleedaan hambalaya bartaanka leeyahay oo natiijadii ii keena kaga mahad celinayo
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay maamo shukri Een, waxaan dareemaynaa inaad kusoo dadaashay wiilkaaga oo uu maanta heerkan gaaray Een, markaana waxaan kusoo dhaweynayaa men- en- en- markaana waxaan kusoo dhaweynayaa jamaal aabihiis
aad iyo aad ayaan idinkugu hambalyaynayaa dhammaan waalidiinta kasoo qeybgalay xafladan aadka u quruxda badan ee lagu qabanayo iskuulka caruurteyda ay dhigtaan n waxaa n nasiib darro ah n arday ama wiil adigaa dhashay oo aad kusoo dadaashay intaas sano n soo tarbiyeynaysay waxbarashadiisa iyo noloshiisa n in lagu yidhaahdo maanta waa uu dhacay oo imtixaanka ayuu ku dhacay taasina waxay ku dhacday n dadaalyaro aniga dhinacayga ka timid iyo jacayl tiro badan oo aan u muujiyey n anigoo n ku fikirayay inuu ka soo bixi doono kaalintiisa ayaa waxaan sameynaya wax aan loo qabanin caruurta n iskuulka dhigto qaarkood loo qabanin anigoo taas aan ku fikiray in ay tahay tan kaliya aan ku kasban karo wiilkayga inuu waxbarto balse waxay noqotay nasiib darro ka dhacday xaafadayda qalbigaygana ku dhacday inkastoo gabadhayda kaalin fiican ay gashay haddana ninka raggaa ee aan ka filaya booskayga inuu buuxiyo dadaalkaygii ka dhigay hal bacad lagu liso jamaal kaliyana ma ahan waxaan leeyahay guuldaradaas waxay ku dhacday ardayda inta dhacday iskuulka waalidiintooda aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa wiilkan yar aadka u dadaalka badan guuleed waxaan leeyahay guuleed keep going dadaalkaaga halkiisii kasii wad walaashay shukri oo aad arkaysaan caruurtana kusoo korisay dhibaato aad iyo aad u fara badan ayagoo yar sida aan maqalka ku qabo aabbahood wuu geeriyooday weliba ayadoo nin raga aan garab taagnayn wiilka ay rafaad kusoo korisay meesha uu kasoo dhalaalay kii aan kibirka ku koriyeyna uu dadaalkaygii ka dhigay halbacad lagu lisay laakiin waxaan leeyahay wakhtigu weli waad haysataa jamaal sanad dambe ayaa haddana foonfoor fadhiisan kartaa natiijo fiican aad ku guuleysan kartaa aabbo caruurta kaleo imtixaan ku dhacdana sidaas ayaa sidaan ula hadlay jamaal ayaan ula hadlayaa waalidiinta dhalna waxaan leeyahay tan kugu dhacda aadaa a layidhaha hala sabro hala dulqaato waa hal sano waana mahadsantihiin maamulka iskuulkan waxaan kaga mahad celinayaa sida sharafta leh ee caruurta uu tarbiyey waxna uu baray waa mahadsantihiin jijo maxaa meeshan fadhidaa soo soo gal guriga no guriga ma doonaynayna daa naga daaya soo gal waa ku baryaaye maxaan guriga ka soo galnaa adaa balaayada meesha ka dhacaysa adaa dhigay oo wiilka adaa koolkooliya anaa hadda wax dembi aan lahayn noqonta ii gelinaysaa adaa dhigay sababtoo ah adaa gaari iyo wareeg iyo maqaaxi iyo meel aan loo jeedin cunuga adaa u diray war gaarigan laba bilow wataa laba bilow wataa sanadka intiisa kale tobanka bilood kale muxuu qabanaya laba bilood leeba imtixaanka lagu diyaariya hadday kaaga macdaa xaaji ma garad waa dhacday calaa itaxal soo gal ani tan guriga ma filaynin niyad waa iga jibiseen adii wiilkaagaba gurigiinana ma galaayo reer cabdi maxamuud haddaa tihiin waa dhibteen Waa- naftaa ii keenteen Ma- waa- ha oyn aad- allah ha oyn istabid orta ort gal guriga ade wasaqe waa ku baryaaya abbaay ha oyn waa ku baryaaya waa saxayna qaladaadkeen annagaa saxanayno qaladaadkaasi xisi wuxuu yahay mar wax iigu dhaceen naag facey oo ilmaheeda see ku soo korisay ilaa xaaladooda ogaanta iigu soo hor istaagtay igu soo
waa ku baryaaya Baa- baa- waxaasoo dhan anaa ka dambeeya dembigan anaa dusha saartay shuwaarmo iyo hambeegar ma habeen kasta cambuula u samaynaya this is cambuula hadda kadib aa sameynayo maxay ii tare maya sanadkan kii aa intaan ogaa ku soo sanadkan jarjar iyo sooraa siinaya subaxdii habeenkina cambuulaa siinaya wax kale iga jarjar siin ii soor cunt ee, waxbarasho maa lagu helaa maxaa maya kugu maka dhacay adiga hadlayo waxaad doonto qofka taas aad adeegaa laga rabaa waxaanoo dhan anaa mas-uulka eh gabadhayda aadan u hambaleen gabadhaa dhihi jirtaa koolkoolin gabadhaha koolkoolin kan iga boqorad hor wareeji gabadhaha ii dambaysa Ha.
kan iga hor wareeji gaabadhiyaa boqorad naqatay madaxiisa qarfadka oo kashiitad camal oga ama ka shakiyey markuu madax laalaabtay ama ka shakiyey kan ani
hadda bal fiiri xalankuu hayaa magacoo baxsada mataqaana magaalka looga yaqaano mataqaan may jamaal aaryo animaa magaal aadahee aariyo waa u eg
asiga dhan aaryo socoto waaye dadka mawdhuuso ku wareeriye ma naqaano kugu qofaa arkaya inuu aaryo u egyahay markaasaa ogaad
mid muku sheegaa mid muku fiiri sheegaa hee australiyadii aad sheegaysa Ha.
u dir war hadduu hallaabaa hadda iga dir ma arka kari gurigaa ma ii war joogaayo katiinug xirnaa kan kan dembigiisana annaga noola qoraa austraaliya iska daayey afgooyana ma u diraayo afgooye austraaliya kulaa
kolley xabsi xitaa geey meel la iga kaniisadan oo galaaba ka cabsaday dhaqantoosin laba sana mu jiraa horta hadda- jamaal maqal s- laba- sanadkan sanadkan haddii aad imtixaan ku dhacdo ma maqlaysaa haa si hee fiican hee dabaalsha banaa ama sheeg xumay waryaa wax ma ku sheegaa waryaa habeen kasta hambeegar habeen kasta digaag habeen kasta shawaarmo ha- habeen kastaba jalaato no way dhammaadeen waxaas Haye.
anigii adiga laba nin oo guriga deganaa nahay dirisaan nahay ixtiraamaa naga dhexeeyo subaxdii ima salaami kartid habeenkii ima salaami kartid hal weel waxba kuma wada cunayno maxaa dhacaabo maxaa dhacabo number wa- wax kula war wax kula numberka koowaad aabbo waa kaa waana koo galaya aabbo waa kaa ga- ileen waa ii sarbeebaya lulta basarankeena Aabbo, zero point zero
markaasaa intaa aniga isla farxaysa iri wiilkaaga ugu horey dadka wejigaaga horgeeda ogaan lahaa walaa mategi laheyn raalli ahow 125 percentage aa ku baasaysaa Laakiin hooyaan ahay.
125 percent- perce- percentage xataa 75 maaha waa 25 bini aadan maba tiidbe hadda fiir xaajiyo hadda wiilka ha naga burinin maya buris wax la yidhaha ma jiro gurigoo joogaa hooya ahi waa soor dareemi kartaa doorkii xoogo.
soor habeenkii cambuulo subaxdii noo quraac gabadhaydi miyy maqashaa miyy maqashaa aabbo aabbo gaariga maanta wixii ka dambeeya furihiisa waa kan dhifra dhib dhifra studio
sii sii furaha sii xataa furaha.
cagtiisa ma geli karo xataa soo adoo dhoweynayso meel usii wada kuma arki karo way igu ogtahay aabe gaarigadaa leh waa saxantahay beritana leystinaan kuu soo bixinaa haye aabe may fahanta buugga gaarigana adaan kugu soo qoraa haye gabadhaas xataa ma la fiirin karta xisigi ku hadiyaddii istaago labaad aaba aabe wax walba diyaar waay anaa Ay.
diyaar kaaga dhigi haye aabe don't worry haye aabe don't macaan.
worry anigaa kula jiraan ku yidhi haye aabe macaan.
yes
haye haddana gaarigii gabadhii aa u dhiibtay Hee.
hadda dambe haddana idaa ayada ha dhacda dhacayso ma dhacayso ma dhacayso ani fiiri ilmahayga gaarigaa miiga horleexinays miiga horleexinays adu waaba kaa shakay sidaad banaan banaan miraayadaha ka jebinaa gaarigaan ma dhahdaa welibana anaa ku naar tagaayo maba ku jana tagaayo inaa qof dilay gaariga bismillaah iyo wixii ku jiro gabadhaas ka ilaasho alaa iyati xaal gabadhan iyo gaarigeeda haddaad fiirisin adiga wiilkaaga waa maqantiin calaa ayi xaal waa maqnaa waa maqantiinaan ku dhahay
kole sanadkan imtixaanka waaba ku dhacay een, duqana wax alla waxa i- uu i- uu isii uu iga ceshtay kaalinta koowaad hadaa gashid jiro waa ku wadaa laygu dhahay wax lee soo wada ma jirto kulli waa ku dhacay lacagtina asaa haayo ana wax shilin gacanta kuma haayo lacagtii asiga uu haysto dhaqaalo uu haysto anna maxaa iga quseeya waa waa asaaba aa qaadanaa anna horaaba u tahriibaaba tahriibaa magalaaba duqa marka wixii lacag uu haayo wixiisa asaa haa- asaa haayo marka waxaa galaa hadda waxaa degaa qorshihii oo aan ku qaadi lahay lacagtaas in magaaladan ani aa iska dira waay markaan ani inaa isdira waaye wixiisa woo qaa- woo ceshtay imtixaankii waa ku dhacay wax guriga wax iiga horeeya ma leh hooyana waa taasaa idana meeshay iska joogtaa guriga horta duqa wixiisa dhan meelaa saartay ay qorshaysan yihiin saa ku qaadan lahay hooyana waxa waaye dahabkeeda iyo wixii meesha u yaala xitaa faraanti kama tagaayno boorsadeeda kulli waa qaadanaa marka saa u qaadan lahay qorsheedan galaa magaaladan anaaba iska diraaya markaa
waa hagaag waxaad dhegaysateen sheekadii ka hadlaysay dhibaatada tahriibka waxaan isla soo gaarnay qaybihii saaxiibada aragtida dhegaystayaasha lanka idaacadda lixdan iyo afar siddeetan iyo siddeed eber eber ayay saaxiibadu barnaamijkan kaga qayb qaadan karaan sidoo kale fariimaha ayay saaxiibadu inoo soo diri karaan oo ay nala falanqayn karaan saaxiibka ugu horeeya ee dhanka fariimaha haddii aan soo qabto magaceygu waa fahiime cabdulqaadir waxaan ku suganahay degmada daynile ee gobolkani banaadir haddii aan aragtideeda ka dhiibto waxay leedahay tahriibku waa mid dhibaato ku ah guud ahaan dhalinta soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa in boqolaal dhalinyaro ah sanad weliba ay ku dhimanayaan marka la eego badaha ku yaala dalalka yurub iyagoona doonaya in ay kaga sii tallaabaan ayay leedahay waxaan dhalintu ugu baaqi lahaa in markaasi ay dalkooda maalgashtaan hay-adaha dooliga iyo weliba eh, kuwa n g o-yaduna in dhallinyaradu markaasi ay garab siiyaan si aysan u tahriibin ayay leedahay fahiima oo mahadsantaha oo kaaga mahadnaqayn aragtidaada inantan kale haddii aan soo qabto fariimaha soo dirsanaysa magaceygu waa muhiim cabdulqaadir degmada yaakshid ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda toofiiq ayaan barnaamijkan ka dhegaysanayaa ama sheekada tahriibka ka hadlaysa aan ka dhegeysanaya haddii markaasi aan aragtideeda ka dhiibto tahriibku waa mid markaasi aad u dhib badan dhalinteennuna aad arkayso inay markaasi ku le-anayaan badaha waxaan ku boorin lahaa in markaasi tahriibka la yareeyo oo ay dhalintu joojiyaan saaxiibka dhanka wicitaanka ayaan u jaleecayaa saaxiibka ugu horeeya qadka ku jira leynka barnaamijka inagala qayb qaadanaya ayaan soo dhaweynaya halo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wadan xasan buula xasan degmidi waa xaafada suuq calaan ku sugan sacadshire xasan buule bal soo dhowow aragtidaada dhibaatada tahriibka uu leeyahay iyo markaasi ee, waxa aad ku boorinayso
in badan cabdisaaq oo xaqiiqdii horta een taariifka een waxaa waaye dhibaato halkeeda taagan waaye waxaa waaye ninka soomaaliyana had moodaaba in weliba sanadadan xogoo hadda leeyahaba boqolkiiba een, een taariifka u noqday xogoo een toddobaatan inkastoo uu ahay waa inay hadda ee labada kun toban sagaalkii ilaa iyo labaatankii oo kale uu ahaa een manaha boqolkiiba boqol marka taariifka dhibaato uu leeyahay een, waa kulley badahaasi caadiisa ninka soomaaliyada aada ka dhimanayaan dhulkooda ay ka cararayaan khayraadkii iyo wax walba aada ay dhex yaaliin marka aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed yaan lagu yaan lagu dhiman waxaan dhihi lahaa dad aha iyo iyo iyo iyo meelaha ay u taariirayaan marka kolley sidaan wada ognaha saacadda ayaan dhexdaa turkiga iyo griiga inta u dhexayso waa waxaan waxaanu wada maqalnay ah in ay dhalinyarada soomaaliyeed weliba ee, qaar kale ay ku jireen ay halkaasi ku dhibaatoobeen weliba baraf qabooba aad ay halkaasi ku dileen marka aniga waxaan dhihi lahaa taariifka ha laga waantoobo dhulkeena soomaaliyeed ayaa khayraad iyo wax walba nooga filan hantina waxaa la yidhahdaa een, hanti maxaan waa midaan hoy laga oran marka aniga waxaan dhihi lahaa taariifka la iska joojiyo marka een, cabdirasaaq ow taasaan dhihi lahaa saaxiib sare aadaa u mahadsan tahay aadaa u mahadsan tahay xasan buule ayuu ka ahaa oo saaxiibada qaybka islamarkaana barnaamijkan inagala qayb qaadanayay islamarkaana aragtidiisa ka dhiibanaya waxa uu leeyahay tahriibku dal aanadan lahayn waa danku joog marka waxa uu leeyahay waa in markaasi dhalintu ay tahriibka iska yareeyaan waa mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqan aragtidaada saaxiibada wicitaanada waan usoo laaban doonaa fariimaha haddii aan soo qabtane magacaygu waxa ay leedahay waa nasra waxaan ku suganahay saaxiib degmada cabdilcasiis gaaraan xeebta liido haddii markaasi aan aragtideeda ka dhiibtane barnaamijkan xiisaha badan garaan sheekadan quruxda badan ee ka hadlaysa dhibaatada tahriibka anigu waxaan ku boori lahayn dhalintu dalkooda isku joogaan isla markaana aysan jirin waddo ku qasbaysa inay tahriibaan dalkoodana ay maalgashtaan ayay leedahay waa kaaga mahadnaqaynaa qofka xigay qadka wicitaanada barnaamijkay nagala qayb qaadanaya leenkana soo beegsanaya ayaan soo dhaweynaya aadaan udhawaa badan yahay ahmed kaaraan waxaan ku suganahay khadiija haye bal aragtidaada ee tahriibka marka la eego
taariifka wallaahi dhibaatadiisu waa kala badan tahay dhallinyaradana soomaaliyeed saqdadan dambe aad ay taariifkooda wada taariifooyin waxaan ku buurinaa inay iska- inay taariifka ka joogaan oo dalkooda hooya iska joogaan taasaan ku buurinaa aadaa umahadsan tahay khadiija waa kaaga mahadnaqayn aragtidaada sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatana malaayiin jeer waa kaaga mahadnaqaynaa waxay leedahay anigu waxaan soo jeedin lahaa taariibku waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin fara badan sida aad la socoto dhowaan ayay ahayd markii ee bad u dhexaysa griiga iyo turkigu ay markaasi dhallinyaro qabow darteed ugu geeriyoodeen sidaasay tahay soomaalidu dhalintooda waxaan oran lahaa inay iska joogaan dalkooda hooyo ayaan layahay leedahay khadiijo oo barnaamijkan inagala qayb qaadatay aadaa u mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqan aragtidaada saaxiibada wicitaanada goordhow waan usii dilici doonaa laakiin saaxiibada fariimaha aad u fara badan barnaamijka ayaana inagala qayb qaadanayaan magacaygu waa safiya degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda arjirtin ayaan barnaamijkan ka dhageysanayaa haddii markaasi aan aragtideyda ka dhiibto waxay leedahay tahriibku ma ahan wax markaasi ee la gudboon ama ku habboon dhalinteena waxyaabaha keeni kara waxaa qayb ka ah in dhallinyarada iyagoo wax bartay aysan shaqaynin laakiin anigu waxaan kula talin lahaa hay-adaha dooliga ah in markaasi dhallinyaradu wacyigelin loo sameeyo oo ay markaa kaga joogayaan tahriibka dalkoodana loo maalgeliyo haddii markaasi dhalinta waxbarata la maalgeliyo waxaa yaraanaya tahriibka iyo dhibaatooyinka markaa ka dhalan karta ayay leedahay safiyo waa mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqan aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatay saaxiibada kale ee fariimaha soo dirsanaya haddii aan eego magacigu waa abshiro waxaan ku sugnahay degmada dayniile ee gobolka banaadir aragtideedu waxay leedahay oo aan kusoo koobayaa tahriibku ma ahan wax qurux badan waa wax markaasi ee laga dhaxli karo dhibaatooyin fara badan dhallinyaro fara badan ayaa mararkii ugu badnaa ku dhimanaya xeebaha iyagoo jecel inay usii dhoofaan dalalka yurub haddaba dal aadan lahayn waxba kuuma taray dhalinta waxaan usoo jeedin lahaa oo aragtideeda ku boorin lahaa in markaa dalkooda ay maalgashtaan sidii hore hadda dhalintu tahriib uma jecla oo shaqo abuur ayay dhallinyaradu helayaan ayay leedahay inanta abshiro lagu magacaabo aadaa umahadsan tahay aragtidaada saliimkaana waa kaaga mahadnaqaynaya sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatay saaxiibka kale wicitaanada ku jira ayaan markan u laabanayaa saaxiibada fariimo aad u fara badan waan soo laaban doonaa saaxiibada waan u akhrin doonaa ilaa ma intaan ka gaara saaxiibada fariintooda halkan ayaan idinkaga akhrin doonaa dhanka wicitaanada markii aan u jaleeco saaxiibka qadka ku jiraan soo dhaweynaya soo dhowo walaal siyaan honasi degmada waa beriya ku suganaa walaalkay haye sihaan bal aragtidaada waa mahadsan tahay horta tahriibka markaan ka hadalno dhankiisa horta tahriibka wax un baa noogu baxo maahani wax lagu sokornaan leenahay sidaan wada ognahana waxaa ku wada dhigta shacabkeena soomaaliyeed in shacabkeena soomaaliyeed ee weliba u badan yihiin qaarkood raggeena iyo soomaaliyeed waxa ugu badan ay ku dhinto oo arageena soomaaliyeed marka mahana dhihi karaa duruufta ku kiliftana waxay tahaa dhihi karaa in taxriibkaas in dalkooda iyagoo joogaan inaysan aysan heli karin in shaqo ku filan walaalkay marka in waxaa dhihi karaa wax looga hortegi karan waxay tahay taxriibka hadda sida anig ogahay ee nabsiga ayaa ku dhintay maalinta jimcaha ay ahayd in marka walaalkay taxriibka maaha wax qurux badan la leeyahay tag- ee, shacabkeena soomaaliyeedna in laga waaniyo aad iyo aad u qurux badan marka walaalkay waxaa lagu hortegi karaa aan dhihi karaa marka inaan la iska dhaafo dalkeena soomaaliyeed nabad allah noogu dhigaa ku ilaa walaalkay aada u mahadsan tahay waa ku mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan qayb igala noqotay inantaas degmada markaasi waa beri nagala soo xiriirtay waxa ay leedahay tahriibku dhibaato fara badan ayaa laga dhaxlaa waxaana dhalintu ku buurin lahaa in markaa ay iska daayaan oo ay markaa dalkooda hooyo joogaan ayay leedahay waa kaaga mahadnaqaynaa aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan in nagala qayb qaadatay saaxiibada kale ee fariimaha haddii aan usoo laabto fariimo fara badan ayaa ah xilliganba saaxiibadu ay soo dirsanayaan kuwaas oo markaasi aragtidooda ay ka dhiibanayaan saaxiibkan waxa uu leeyahay magacaygu waa cabdilxamiid saaxiib degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaan ku suganahay aragtideyda haddii aan dhiibtana waxa uu leeyahay waxaan markaasi dhihi lahaa tahriibku maahan wax habboon dhallinyaroy dalkiina jooga oo wax qabsada isaga ayaa inagu filan islamarkaana inaga badan ayuu leeyahay waa kaaga mahadnaqaynaa saaxiibka xiga ee qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya dahwo maadeeqa buubakaraale degmada afkoy gaar ahaan xaafadiina xaafadka galaandka waan ku suganahay dahbaha iyo bal aragtidaada ku saabsan dhanka iyo weliba ee tahriibka
aragtidayda haddaan fikradii halkan aan ka dhigto barnaamijkan dalsanaysiyoda aadan ugu faraxsanaa shalina waa ka qayb gale maantana sidoo kale arrinta tahriibka markaan ka hadlo tahriibka wax wanaagsan maaha waxaa yeelay hooyooyin badan aabooyin badan oo caruurtooda ay ku waayeen tahriibka si wax wanaagsan ma aha ee dhalinyarada soomaal waxaa ugu baaqlaa inaa wadankooda hoo iska joogaan qof waliba wajigtiisa wax u dhaaba ma jirto tahriibka wuxuu faa'iido leeyahay ma jirto tana waliba waxay dhigteen kasoo dhacdaa waxaan dhigay inaan u rooneen dhibaatooyin aad u fara badanaa mar waliba tahriibka lay sheegaa ama aragna dhigteeda aan ku maqalnaa ee walaalaheeda soomaali gaar ahaan dhalinyarada hadda tahriibka u badan waxaan maanta u sheegi lahay inay tahriibka iska joojiyaan qof waliba wadankiisa inuu iska joogo oo rabbi subxaana u tacaala nabad iyo barwaaqo wadankiisa oo u dhow inuu ilaahay wadankeena nabad iyo barwaaqo oo noo keena taasaa ugu baaqlee tahriibka wax wanaagsan maaha qaybkiisa aad uu isuru badan yahay wax halkan usoo koobi kara ma adkaafoo aada u mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqay aragtidaadii sida wacan ee aad markaasi barnaamijkan qayb igala noqotay dahabo oo saaxiibada qaybka saaxiibada kale ee markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadanaya islamarkaana aragtidooda dhiibanaya ayaan usii jaleeci doonaa dhanka fariimaha aan usoo laabanaya saaxiibka xigay qadka ku jira weli saaxiibada wicitaanadan baaqi kusii ahaanaya dhib soo dhowow magacaaga halkaa joogtay aragtidaada
waa dhaba magaabu waa cabdiqani maxamed cumar kabtambaaya degmada arkiisa ee gobolka banaadir aan jooga tahay cabdiqanihaya bal aragtidaada cabdirasaaq horta barnaamijkan quruxda badan le aawadiin aad iyo aad idinka imaadcelinaynaa waa barnaamij loo baahnaa in dhalinyarada soomaaliyeed lagu wacyigeliyo maxaa yeelay dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxay ku laanayeen maalmihii ugu dambeeyey amaba sanadihii ugu dambeeyey qeybaha oo taariibayaasha ayaa lagu dhamaaya sigaafo markaan fiirisana ee dhalinyarada soomaaliyeed taariikhaysan u baahnayn ay idinkalayaan cunug oo toban iyo shan sano sigaafo wax lasoo baraya ayaa iska taariibayo taasina ay sababtay in magafo gacanta ku dhiga dhalinyarada qaar kuwa qaarna ay ku leedahay qeybaha caalamka marka sagaafu markaad fiiriso tahriibka waa caqabad weyn oo soo wajahday dhalinyarada soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxaan ka codsan lahayn haddaan dhahay dhalinyarada soomaaliyeed inay shaqa abuur fiican oo dhalinyarada ay- inay tahriibka joogaan ku qasbi kar- karto inay u sameyso shaqo fiican oo shaqa abuura dhalinyarada soomaaliyeedna ku horjoogsato caqabadaha ay kula kulmayaan tahriibnimada sagaafu markaad fiiriso aniga dhalinyaro badan oo aqaanay oo qaar aan saaxiibahayn ayaa waxaa ku yiri marka kuwa qaar waa laga furay kuwa qaarna sagaafu qoysaskooda oo danyar ah ayay ayna waxay ay wajaheen caqabad aad iyo aad u dhib badan markaa marka kuwa qaarna waa la jiri kuwa qaarna dhaafay marka barnaamijkan quruxda badan oo ku wacyigelinaysa dhallinyaradana aad iyo aad iska imaad celinayna haddaad tihiin oo dadsan aada u mahadsan tahay saaxiib waa kaaga mahadnaqay aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaan isla soo gaarnay saaxiibada fariimaha hal iyo laba markaan eego kuwaas oo barnaamijkan inagala qayb qaadanaya magacaygu waxa ay leedahay waa nadar cabdiraxmaan degmada hilwah gaaraan xaafadda suuqa xoolaha ayaan barnaamijka ka dhegaysanaya iyo sheekada xiisaha badan ee tahriibka markaasi ku saabsan haddii aan aragtidayda ka dhiibtana waxay leedahay tahriibku ma ahan wax markaasi ee, guud ahaanba dhalinteenna ku wacan sidaan saaxiibada iga horeeyaba ee, markaasi aan ku raacsanahay aragti ahaan waxaa jira qoysas fara badan oo danyar dhalintoodana ay tahriibayaan waalidkii ayaad arkaysaa in ee, meediyihii heri habeen markaasi ay u taagan yihiin iyagoo markaasi caruurtoodii ee, baadigoobaya ama raadinaya ayay leedahay inantaas waxaan dhalinta ku boorin lahaa in guud ahaanba tahriibku ay markaasi ay iska yareeyaan xitaa dalkoodana ay wax u qabsadaan inantaas ayaa u dambeysay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa sheekadii gaabneed ee markaasi aan kaga hadlaynay tahriibka dhibaatada uu leeyahay qeybteeda xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas